waqtigan bisha barakaysan ramadaan waxaa laga dareemay korukac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado raashinka iyo gaar ahaan xabxabka amaba qaraha waxaa sidoo kale kordhay qiimaha lagu iibsada caanaha haddaba wariyaha v o eda ee dalka jabuuti rabadaan muuse ayaa arrimahaasi kala sheekaystay dadka ganacsatada ah
soo qaali kumaaha dadweynihii afartan faran baa noogu jirta afartankaana baabuurkuna uu leeyahay qayb weliba annaguna waan leenahay toban faranna waxa iskale bacda oo aba toban faran waxaan ka doondoona
xabxabka wax lacagoon ku qabnaa ma jirta haddana bas waa la shaqeeyaa maanu shaqeyna dee biikaabkan imse jeer baad soo kiraysataan may maalin kastaba waan raranaa tobankaa faran baan ka raadcaynaa ilaahayna uu noo barakeeya maalin kaste wuu inaga dhammaadaa markaa xabxabkiyo dib baad u doonaa nacam wuu naga dhammaadaa bishaan rabadaan xoog baa loo cunaa marka inaad u naxariisataan dadka miyaan ahayn oo boqoliyo labaatan aad hoos uga dhigtaan maadaama maalin kasta laynaga dhammaanaya xabxab annagoo waxaan nahay masaakiin waxay ibsanaysa oo qolada baabuurta weyn annaga ma boqol bay naga sii labaatan anagu leenahay soo fahamsanay
waa sidaa inanku kuu sheegay weeyaan boqol bay naga siiyaan labaatankaa baan leenahay labaatankana tobanna bacda iskale sanadkan aad baa looga cabanaya raashinka waxaa yidhi shirkadihii waaweynaaye siday noogu keenaan maan annaga kusii iibinaa dadku waxay aad uga cabanayaan sonkortii sharaabkan daasadaha ku jira waxaasoo dhanoo dee sonkortuna oad ogtay dee kaalintay kaga jirto afurkii oo dhan baa iyadii ku wada xidhan meel kastay gelaysaa sharaabkii bay ka cabanayaan waxay kaloo ka cabanayaan caanihii oo suxuurta aad loo isticmaalo annaga intiina naga siiye wax umbaan boqol faran ba konta faran wax ku beerana jawaankiina boqol anba kortoonkiina konta faran haa adduweynaha waxbaa iska wala kordhay kolley waa isbeddel dhacan xaggeennan ka hadlaya adduunka marka la iska daayo haa dumay waa dee annagana saamu nagu kordha oo wixii baa nagu qaaliyoba sida warka qaalisa maxaa ka duwan sanadkii hore wax sidaa different oo sii kala duwan ma jiro sidii sanadii hore bis sanadii hore waad sidaad sheegaysa adigu timirtaa ka waqnayd waddanka maantana alxamdulilah timirtu waa noowala taallaa bis sharaabyada oo de adigu yar barhbarhkood yar kala go-ay oo inta rabadaankii ka horna ay bubusteentay ula sameeyeen ay hore u dhammeeyeen maahine wax kale maa waan walhaysanaa wixii kale bal caanaha nooga waran caanaha iyaga caanaha aad bay u kaceen yagu qaymooda aad bay isku beddeleen waxaa qaymihii hoose ahaayoo dhan ayaa meesha ka baxeed dhigi hore jabnaa caanayaal qaaliya unbaa isku soo hadhay waa imse qiimaha u hooseeya daasadda ugu hooseysa waxaan siinaa annagu laba kun iyo shan boqol waa qaymaha ugu hooseeya kuwa ugu sarreeyana waxaa la siiyaa saddex kun iyo shan boqol waa imse markaa miisaankeedu waa imse kiilo waxa weeyaan waa laba kiilooya badh laba kiilooya badh aad bay qaali u tahay soo maa aad bay qaali u tahay
maxaa gu wacan caanuhu inay ka yarduwanaadaan maanto sanadkanoo iyagu ay qaali u noqdaan dee waxa weeyaan oo markii hore walaadee in caanuhu iska raqiis ahaadaan way iska badnaan jireen imanka waxaa dhacday inay iska soo koobnaadaan ay dhowrdhowr yaro soo galaan ma kalagooba ku dhacay kalago uu jiraa waxaan u malaynaynaa inay dibadda kana kaceen sidaan ku maqalay intan dhowaan ka iibsanaa intii aad intii ma jirtay ma timaado malaha ma timaado ma timaado intii ma jirto wax wax yar baa imaad dadku markay ni yimaadaanna waxay naga iibsanayaan bal dareenkooga nooga warran dadka reer jabuutiya dood badan baad gashaan mise waa macaamilkii caadiga waa galla seen u gelayn waxa weeyaan waxbay qayme horey ku ogaayeen marka waxaa dhici karta inay adiga aad ku saartay tidhaahda waxba adigu beerisay oo maaragta wixii baad siyaadada igu samaysay marka aad baa looga cawadaa see looga cabanay waxa weeyaan qofkii maanta haddii hadda wax kugu beero waad garanaysaa warmaadaa igu beeriyan baad ka odhanaysaa kii kaa iibinay marka sidaasoo kale jirta
gees kalena sanadkan bisha barakaysan ramadaan ayaa ku soo hagaagtay wakhtiga kulaylaha ee jabuuti qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti ayaa ka warramaya dareenkooda la xidhiidha soonka iyo cimilada aadka u kulul
wallaahi soonku sanadkan aad buu kululyahay waayo soonkuna de nin ilaahay ka baqayinba iska xajin karaya sanadka cabsi ay ku jirto cimiladu iminka wakhtiyadanna hore cimiladu aad bay u kulushay aniga xaggayga marka waxay bilaabantaa koob iyo tobanka marka gaadhaba hamsiin iyo waxaa bilaabma kulayl aad u xoog u daran ood ma arkaysaa wallaahi aad u daran sanadkan maxaa tidhi nin ilaahay ka baqaya nin ilaahay ka baqaymo nin kale iskama xajin karayo aniga aragtidayda
nin shaqaynaya de ninka shaqaynaya ma arkaysaa shaqadii soomkii isku wada nin ilaahay ka baqayunba iska xajinaya kulayl soonkiiyo kulaylka isku adagay rabada mus aad iyo aad malaha aad iyo aad buu adag kulaylkii waxaa markaad eegto khamsiin baa la socdaa welibana sanadkan oo ay ramadaankii kulmeenoo siiga dhacaysa kulaylkiiyo hadhow tole soo siyaadaya kulayl badan iyo siiga badan labada wuu leeyahay iyo afi xoog buu kule ilaa dadka oo gargaara soonkan iyo kii kal hore maxaa udhexeeya ad u malaynaysaa faraq weyn baa udhexeeya xaggee marka la eego xagga kuleylada marka la eego way ka kulushay markaa iminka xoog xoog buu kululyahay wakhtiga kugu daran waa kee ma wakhtiga afurka loo dhow yahay ma duhurkii waa wakhtigii may waa duhurkii ilaa galabtii afi baa socdaya kulayl wakhtiga adiga soonka kugu adag baa sheegaya wakhtiyaalaha iyagu adag waxaa weyaan labada ilaa iyo afarta yaa igu adag labada ilaa afarta galabnimo labada ilaa afarta galabnimo
dadweynaha reer jabuuti oo ka warramaya dareenkooda la xidhiidha soonka iyo cimilada aadka u kulul waryaha v o da ah ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ramadaan muuse ayaana waraysanayay